ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ka daafuray tartan qur-aan akhris ah oo heer qaran ah agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa ka warbixiyay ahmiyadda tartanka qur-aanka akhriska ee heer qaranka dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee sanadkan ka qayb galaya waa koonfur galbeed jubbaland hirshabeelle galmudug khaatumo iyo gobolka banaadir waxaan sanadkan u suuragelin inay kasoo qayb galaan dowlad goboleedka puntland iyo somalilan oo sanadkii hore ka qayb gashay sanadkii ka horey saan filay lakiin inu sanadkan u suuragelin ardayda ka qayb galaysa tartankaas ee ka kala timid dhammaan dowlad goboleedyadaasi waa min afar arday oo kasoo baxay tartan heer dowlad goboleed oo qur-aanka kariimka ah ka dhacay dowlad goboleedyadaas afarta kaalmood ee ugu horeysa ardadii ku guuleysatay ayaa tartankan ka qayb galaya wuxuu yeelan doonaa toddoba kaalmood oo toddobadaba la abaalmarin doono ardadii kusoo baxda kaalinta koowaad ama ugu sarreysa qofkii ku guuleysta wuxuu mudan doonaa lacag dhan labaatan kun oo dollar kaalinta ku xigtee labaad waa shan iyo toban kun kaalinta saddexaad waa toban kun kaalinta afaraad waa toddoba kun kaalinta shanaadna waa shan kun lixaad oo saddex kunna waxaa ugu hooseeya kaalinta toddobaad oo laba kun oo dollar ah dhinaca kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in culammada soomaaliyeed looga fadhiyo inay soo saaraan dhalinyaro xambaarsan kitaabka dadkana bara diinta islaamka nasteexada iyo sunaha dowlad marka diinteedii rabta inay dabaqda rabta in lagu noolaada rabta iyo culimo doonaysa in dalkii diinta lagu wado oo noloshii dhaqaalaha waxaa laga hadlaya maxay tahay waa dhaqaalihii waa dhaqaalihii waxay culimmadu ay ka hadlayaan waa bangiyadii waa bangiyadii waa dhaqaalihii waa ganacsigii waxay rabaan in diinta islaamka la waafajiyo wixii ku maadsanyihin way ku maadsan yihin marka inay waardeeyaan waa dowrkooda inay waardeeyaan diinta islaamka tartankani ayaa kaalin muhiima wuxuu ka qaadan doonaa fidinta diinta islaamka in dhalinyarada ay ahmiyad gaar ay siiyaan islamarkaasna lagu tartansiiyo qur-aanka kariimka